guddiga dibudhiska haboontooyinka gobolka gado iyo odayaasha baardheere ayaa kulan ay ku yeesheen degmadaasi waxa ay ku heshiiyeen dhismaha buundo yar oo loo isticmaalo isku socodka labada dhinac ee magaalada inta laga dhisayo buundo weyn qaar ka mid a odayaasha degmada baardheere ayaa ka hadlay fikirkooda ku aadan dhismaha buundolugeedkan si gaar ah ayaantii dhoweyd markay noo imaadeen injineeradii waxay noo keeneen daraasad odhanayaan ilaa ilaa in la sameeyo weeye buundolugeed warkaasna waa yaallay markii aan buundada naga duntay bilowgii hore dadku warkaasi kuma soconaynin waxay aad u rabeen buundada weyn in hore laga dhiso oo hadda awooddeenna iyo tabarteenna maanan u qoon laakiin hadda markii dambe waa la ogaaday buundadan weyn xoogaa inay daahayso in la dhiso buundalugeyd buundada weyn taqriiban hadda waxaan wadnaa daraasadii oo muddo socday ayaan wadnaa oo injineeradii gacanta ku haya muddayna qaadanaysaa waxaana laga yaabaa ilaahay noo soo dedejiye inay daraasadaasi sanad qaadato sanad dambena qalabka la soo raro sanad dambe la dhiso saddex sano kadib ay buundo rasmi ay noo soo baxdo hadday saas noo noqoto waa guul wax kastoo habsaanoo soo baxa buundadaad muxuuaha ka socdaan awalan walaalahanna soo dhowaada sida fiican oo mas-uuliyadda leh oo hawshaan habaynay maalin aad ugu soo jeeddeen waad ku mahadsantihiin eegintaad korta kadiba geeddheeraagseedas buundawiinti liindeerna buundo gaaban oo yar intaas ku diiran eh codsi sheewahniin jeededen taas ciidanka mahadsantiin ku hadal malle walfayli sheewsha hanua faylayn laakiin kuweeloka ku sii faylana marka fulintiya taasaytan elaaas uu kadidiji horta allaas uu kadidiji taas ciidanka mahadsantiin ee loo horumarinhayo ummadda degmada deegaanka ku nool koow haddaan nahay odayaashii dhaqanka iyo guddigii horumarinta degmada waan soo dhowaynaynaa arrintaas waa soo dhowaynaynaa cod dheer iyo cod gaabanba waxaan u leennahay soo dhowaada dadkan waa dad dhibaatooday ilmahoodii iyo carruurtoodii iyo waalidiintoodii iyo hooyooyinkoodii webigaa qaaday waxaa weeye waxyaabaha noogu darnaa oo nugu dhacay waxaa ka mid ah doon ilmo qaada iskuulley ah inay ku gadoontay webiga ilmihii buwaagta in lagu qabtay waa adayga noogu darnaa weye walaalaha noo imaaday annagoo degmada baardheera ah oo isugu jirra guddiga meesha fadhiyo guddiga guurta degmada baardheere iyo guddiga horumarinta degmada baardheere waan ku hadlaynaa afka degmada baardheere waxaan soo dhowaynaynaa walaalahannu barnaamijka baahida loo qabay oo inoo keeneen oo ku aadan buuldalugeedka degmada baardheer la raba in laga sameeyo si xurmad badan oo xurmad badan annagoo ku hadlayna afka degmada waa soo dhoweynaynaa dhismaha buundalugeedkan ee lagu wado maalmaha soo socda in la bilaabo daraasaynteeda lana dhiso ayaa waxay fududeyn doontaa isku socodka dadka u kala gooshaya labada dhinac ee magaalada